warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan waacan duhur wanaagsan dhegeystayaal qodobada aan warkaidan kugu hayno waxaa ka mid ah ragga aanan wax baran oo lah guryaha ugu badan ee dalka marka loo eega kuwa wax bartay waalidiinta mandheera u mahadceliyey guddoomiyaha ismaamulkaas iyo dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab kulan wacan duhur wanaagsan markale dhegeystayaal waa duhurnimo arbacaa taariikhdu waxay ku beegan tahay toban iyo sideedda bisha koowaad sanadka labada kun labaatan iyo saddexda intaasi aad maqasheen iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhowaada ragga aanan waxbaran ee ku nool dalkani kenya ayaa iskale guryaha ugu badan marka loo eega kuwa soo galaya kuliyadaha iyo jaamacadaha heerka dhexe waxaa arrintaasi lagu sheegay sahan cusub sahanka tirakoobka dadweynaha iyo caafimaadka ee sanadkii labada kun labaatan iyo labadii oo uu soo saaray xafiiska tirakoobka qaranka ee dalka k n p s ee talaadadii ayaa waxaa lagu sheegay in afartan iyo lix dhibic toddoba boqolkiiba ragga guryaha leh inay markaasi haysanin waxbarasho rasmi ah marka loo barbardhigo soddon iyo laba dhibic ee labo boqolkiiba oo iyagu waxbarashadooda dhaafsiisan tahay dugsi sare arrintan ayaa sidoo kale la mid ah dhanka dumarka iyadoo ay xogta muujinayso boqolkiiba toban mulkiilayaasha guryaha inay yihiin haween aanan lahayn waxbarasho asaasi ah marka loo barbardhigo boqolkiiba saddex oo ah gabdho ilaa heer jaamacadeed ka gaaray waxbarashada tani ayaa waxaa markaasi la sheegay inay ka turjumayso in inta badan dadka kenyaanka ah ee aqoonta leh ay soo galaan magaalooyinka iyagoo shaqo raadis ah halkaasi oo ay markaasi ku dambeeyaan inay degaan guri ijaar ah halka kuwa dhigooda ah ee miyiga markaasi ka yimid ay dhistaan guryo waalidiinta kasoo jeeda ismaamulka mandheera ayaa waxay u mahad celin u direen guddoomiyaha ismaamulkaasi iyo dowladdiisa cabdiqafaar habi ayaa dhammaystiray iyadoo dhowaan barasaabka ismaamulka mandheera uu daah furay adduun lacageed oo gaaraya saddex boqol iyo konton milyan oo ardayda dhigata dugsiyada sare ee dowladda looga bixinayo lacagaha tacliinta ayaa waxaa arrinkan soo dhoweeyey waalidiinta qaar ka mid ah waalidiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa mahadcelin u diray guddoomiyaha ismaamulka iyo dowladdiisa waxayna tilmaameen in laga qaaday culays xilli deegaanada ismaamulka ay ka jirto abaar mahad waxaan culinaynaa his excellency maxamed aadan khaliif iyo sis dowladiis county wasiiradiis iyo wasiiradiis iyo kansuliint oo arintaas noo mari oo ballankii markii hore electionka la qaaday noola oofi taasaan ku mahad celinaynaa annaka raamo ahaan annaka raamo ahaan oo ugaaskahayni noo weynaasiyo aliyo budosara kulligayni mahadaan u celinaynaa dowladda county jiroo joog saas noogu wad haddaad shanta sana noo dhammayso shanta kaleaan kuugu darayna magacayda waxaa la yidhaha shacayb xuseen maxamuud waxaan joogaa lafey subcounty arrintan dawladda ay samaysay iyada oo ka socoto iskuullihii secondary oo na dhibi jiray oo na rafaadin jiray aniga laba cunugaan secondary ka soo bixi wixin dhib ku maray ani unbaa og iilahay dhib xun aan ku maray laba cunugaan iskuul ka soo bixi oo secondary ii dhammaysay dhibkiin ku soo maray aniga ilaahay una og haddaa frii laga dhigi oo dawladda frii ka dhigtay oo dowladda national count government ay free ka dhigtay waxaa waaye dowladdaas waa u mahad celinaynaa si fiicanaan ugu mahad celinaynaa ninka arrintaas sameeyey eedaan ugu mahad celinaynaa ilaahay ha garab gala wixii kale oon maaragtay danahayna ohoo naga yaraa daboolonna saas tanay u gartay ha u garta abaaraa dhulka ka jirta biila'aanaa jirta gaajaa jirta dad iyo dunyaba le tan idaena inaad wax nagala qabta aan ka codsanaynaa tanayna waa to fiican oo tuubi waxaan u mahad celinayaa gafana maxamed aadan khaliif iyo dowladdiisa countiga mandheera basariga afartii sana oo soo socota oo ardayda foomwan ilaa foomfooga laga bixinayo aad baan u mahad celinaynaa waana ku faraxsannahay aniga shakhsi ahaan bishaar cayaalkayga waxaa isku ligtaa saddex mid waa foomfoo midna waa foomtuu midna waa foomwan wax haddii shaqahoo saasoo haysto aan iska bixin jirin ma jirin haddii afartaas sano dowladda countiga mandheera oo horkacayo gafana maxamed caadan khaliif uu ballanqaaday aad baan u soo dhowaynaynaa gafana mahad baan u celinaynaa waan u mahad celinaynaa gafanaaga arrintaas sameey iyo dowladda national ee arrintaas ka imaaday waxaa kaloon codsanaynaa marka annaga shacab ahaan haddiinahne wixii noola sameeyey waan u jeednaa haddaa cunugaada lagu dhahay yulufon u gad dhaqaaji iskuulka ha aada haddii lagu dhahay ood mar horan riyahaada iyo halahaada yar aad ugadi jirta qaalmaha geelaas geed ugu xiri jirtay maanta ayna jirin oo ay wixii dhamaalaba ku gororsadeen ee, dowladda xaggeed horta mahaddaasay waa mahad weyn waan u mahad celinaynaa embiga iyo maxaa la dhihi jiray iyo madaxweynaha iyo gafanaagaba aniga horta waa barwaaqa sheekh daahir oo joogta gaari lafay hoostagaysa oo dhafisha waranqaraya markan waxaan u aragnaa arrinta iyada eh maasha allah waa arrin wanaagan waan u mahad celinaynaa countiga dowladda countiga iyo dowladda nationalka labadaba midda countiga oo gees ahaan weliba dhahday waxaan ka bixinaynaa ilmaha secondariga waqtiyaal abaar la joogo saa ilaan ugu mahad celinaynaa dowladda ayakana mbiyaalka ayakana maasha allah oo gov- ah, county government oo ayakana dhaheen ilmaha jaamacadahan aadinayna ayakana waan ku mahad celinaynaa ilaa maxaa waa heer aan soo gaarin waa maasha allah Waa- waa arrin fiican waaye marka madaxda maasha allah aan leenahay waqti abaaro ah la joogaa dalka oona ka jira abaaro ah ka jiraan cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera
ciidamada waaxda dambi baarista dalka ee d c a-da ayaa gacanta ku dhigay lix eedeysanayaalaha oo ku howlanaa samaynta waxyaabo been abuura shakhsiyaadkan ayaa ku howlanaa sam- samaynta tiimbaraha maamulka canshuuraha wadanka ee k r a oo been abuura eedeysanayaashan ayaa lagu soo qabtay howlgallada socdo ee ka dhanka ah waxyaabahani been abuurka ah ee loogu magac daray operation uchumi waxaa eedeysanayaasha magacyadooda lagu kala sheegay peter mburu james kigere franklin iyo sidoo kale mary wanjiku tito sindegwa iyo jen mathoni waaxda d c a-da ayaa sheegtay in tuhmanayaasha sidoo kale lagu helay tiimbaro been abuur ah oo lagu sameeyey maamulada canshuuraha ee wadamada tanzania iyo uganda mid kamid ah tiimbare mid kamid ah tuhmanayaashan oo lagu magacaabo tito sindegwa ayaa lagu soo qabtay hoygiisa oo ku yaala degmada thendigua ee ismaamulka kiambu iyadoo gurigiisa laga dhexhelay hal bistoolada iyo lix xabo oo rasaasa eedeysanayaashan ayaa hadda su-aalo lagu weydiinayaa saldhigga booliiska ee mudayga ee magaalada nairobi ka hor intaanan maxkamadda lasoo taagin mukhtaar maxamed kaahiye oo ka mid ah mas-uuliyiinta degmada banaani waadhah ee koonfurta wajeer ayaa ka hadlay dhibaatooyinka halkaasi ka jiray bilihii lasoo dhaafay waxa uu sheegay in cudurka daacuunka uu ka dilaacay halkaasi oo uu soo ritay labaatane- labaatameeyo qof mukhtaar kaahiye maxamed ayaa ugu baaqay dowladda ismaamulka wajeer inay gurmad la soo gaarto dadka deegaanka magacaygu waa mukhtaar kaahiye moxamed oo ka mid ahaa ee, dadkii u tartamay banaani ward wajiya south ee electionka meeshan maanta waxaan usoo fadhiistay inaan baaq ka diro baaqaas oo ah ee, in ee, deegaanka biye- banaaney khaasatan meesha la yidhaahda saala siriba iyo nawaaxigeeda baadiyaha inuu ka dilaacay cudurka ee, kolera koleragaas ee, wuxuu aad ee, fara badan ugu hayay ee, dhanka biimadow iyo sarif bilooyinka lasoo dhaafay ee, dowladda aad bay eh, response uga samaysay xoogaa wuu eh, wuu yaraaday sidii loo lahaa hadda wuu soo labakacleeyey ee, wuxuu hadda kasoo labakacleeyey dhankan eh, saala iyo siriba dad badan oo ilaa iyo labaatan meeyuu soo ritay ee, intooda badan waxaa loo qaaday biimadow ee, wiilna waa dhintay shalay shan iyo toban jiro dad badanna hadda baadihii weli ku harsan yihiin ee, marka waxaan codsanaynaa dadka in oo maar loo gurmado oo meelahan temporary camps laga furo saala iyo siriba oo teendhooyin meesha laga sameeya dhibka jiro waxaa waaye dadka marka baadiyaha laga keena cidihii xaafadaha la keenaya cudurkan saasuu kusii faafaya sidaa awgeed eh, waxaan doonaynaa in oo meesha iyada temporaries eh, maaragtay eh, camps laga sameeyo hataa haddii loosii rifaag- rifaaro loo sameynaya biimadow horta meel ay kusoo degaan oo temporary tents in la sameeyo aad bay muhiim u tahay si looga hortago cudurka inuu sii faafa midda kale ee dadkii ee cudurkan waxaa dhibka kale oo kusii siyaadinaysa waxaa waye gaajada waxay cunaan ma haystaan dadkii xoolihii baa ka guran abaar baa ka dhacday meelihii waa deegaanka waa laga kala guuray marka raashiin deg deg dadka in loo soo dirana waa muhiim waa codsanaynaa waxaa kale oo maaragtay ee jiro in oo cudurka la yidhaha anthrax oo baadiyaha ka dilaacay haddii hilibkiisa la cunana saameynteed uu leeyahay county government waa inay si degdeg u dhanka iyada ee uga soo gurmata iyadana oo xoolaha la daaweeyo waxaan kaloo ku darayaa ee jidkan eh, la yidhaahdo kaliif moder road waa xoogaa maaragtay waa landlord dadka service delivery ma gaaro xaggaas iyo jidkaas iyo maxaa sukela road yaa yaa furan laak- iyo iyo sabooliyo laakiin jidkan waa jid xiran dowladda aad maaragtay oogama warqabto waa landlock marka waxaan codsanayaa dadka in loo soo gurmado oo jidka asaga uu irmaanaado oo focuska inta uu noqdo waxaa ugu wacan meelaha badan ee sida hadda siriba iyo buruko iyo maroodiley jiifaf ma laha saas baa ugu wacan u malaynaya marka codsigayga waxaa waaya county government ceelasha biyaha ay wada jaban ee saala afar beri buu hadda jaban yahay bi- meesha la dhaha siriba ma qabto injin ma laha marka dhankaasna maaragtay bal ha loo soo gurmado xagga biyaha iyo xagga caafimaadka ha laga ha laga kaalmeeyo dadka iyada intaasaa codsi iga ah humanitarian iyo wixii kale oo dadka caawimaadkan karana dadka hasiya oo ha loo soo gurmado meesha iyada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa magaalada dhardhaab lagu soo gabagabeeyey barnaamijka indhafiiqida oo maalmo ka socday halka howshan indhafiiqa ayaa lagu fulinayay si bilaasha maxamed baruud xuseen ayaa dhammaystiray qodobkan alxamdulilahi rabbialcaalamiin waxbaan aragnaa ilaahay xanuunka wuu naga qaaday waan barwaaqaysannahay ayagana waxaan ilaahay uga rajaynaa jannaatulfardowse inuu ilaah ka siiyo ninkii xanuunsanaa xanuun ola bay xanuunka allah ka qaado barnaamijkan oo soo bilowday kuwii tobankii bishan ayaa waxaa indhaha loo fiiqeeyey in ka badan saddex boqol iyo konton ka mid a dadka aragga naafada ka ah ku dhowaad shan boqol oo kalena waxaa la siiyey talooyin caafimaad iyo daawooyin kala duwan qaar ka mid a dadkii indhaha loo fiiqay ayaa dareenkooda soo bandhigay waa maxamed axmed xasan nuur waxaan u ducaynayaa halkan aan fariin cad uga dirayaa dadkii sadaqadaa soo dhiibtay kuwii waalidiintoodii la baxay oo dhintayna allaha qabrigooda ugu naxariisto kuwii owlaaddoodana waxba ma arkaynin maantana wax baan arkaa si fiican baan wax u arkaa shalay markaa meeshaan aan imaanayno waa ishaas waxba kama arkaynin wixii xagga iga mara ma arkayn maantana waxaad moodaaba hadda inaan dhashay alxamdulilah ilaahay ilaahay baan horta ku shukrinaynaa ilaahay ka sokowna ummaddii soo dhiibtay waxaan deeqdaas noogu deeqday baan iyakana ilaahay ha ku barkeeyo ilaahayow ducadaas yay derderine ilaahu ku xasili fiican bay ii qaleen ha si fiican bay ii qaleen marka mashruucanna ha iska socdo ilaahayna ha barakeeyo waa sanadkii shanaad oo mashruucan indhafiiqa laga sameynayay xeryaha qaxootiga waxaana hirgeliyey qaar ka mid ah dhallinyaradii ka dhooftay xeryaha ku nool maraykanka nimanka kay imaadeen qurbaha way mahadsan yihiin boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol way mahadsan yihiin markay sidaa tahay aragga horta wax lamid eh lama arkaayo aragga wax ka daranna ma laha waxaan idiin sheegay odayaal dha hore idaacadda ka hadlayan oo la wareysan labaatan jir ee ishayda noqotay waa mahad weyn ilaahay baana ku mahadsan doctor cabdiqaadir maxamed maxamuud oo hormuud ka ah barnaamijkan ayaa ka warbixiyey dhaqaalaha ku baxay isagoona u mahadceliyey dadkii ka qayb qaatay maalinkii toddobaad waxaan bilownay kow iyo tobankii bisha koowaad laba kun iyo labaatan iyo saddex ilaa hadda waan wadnaa waxaan ka faa'iidaystay dad aada u fara badan oo aan targetkana wuxuu ahaa ilaa iyo shan boqol inaan ku fiiqno dhadhaab bay ahayd ilaa hadda waan wadnaa saddex boqol iyo konton ilaa afar boqol baa hadda ay maraysaa waxaan mar waxaan filaynaa insha allahu tacaala goordhow inaan soo gabagabayno oo aan helno targetka aan ku soconay oo ahaa shan boqol oo qof ina- inaan indhaha u fiiqno dad yar yar iyo waaweyn labadaba waxaan halkan mahad uga celinayaa ilaah allihii suuro geliyey mar shalaad inaan shaqadan qabanno oo aan samayno indafiiqii markii shanaad ah waxaan soo bilownay laba kun iyo sagaal iyo toban maanta waxay maraysaa laba kun iyo labaatan iyo saddex waxaa maalgeliyey oo ilaahay u sahlay soomaaliya deganeed north america iyo qaar ka mid a canada waxaa su- waxaa howlwadeen ka ahaa dhallinyaradii soomaaliyeed ee isxalqaantay oo ka tagtay intooda badnaa ee xeryahan qaxootiga iyo kuwo badan oo isxalqaamo iyagana ka imaaday ee daafaha adduunka waxaan halkan idinka mahad mahad idinkaga celinayaa kuwii aan guryaha wada garaacnay aan wada wareegnay wada raadinay gobol walba jooga wallaahi dhibaan ku qabnay gabadhay shan sana indhahale eed intaas dhibaan ku qabo maantana inta la keenay oo xalay aan la bar istaalka aad iyo aadan ugu faraxsan masquul geey ka soo bixi guri geli gogol dhibay qabtay oo intii iida faceed ay caynayeen dhoolo lagu caynay aad iyo aadan ugu dhib qabo wallaahi indhoolo la ay tahay laakiin maanta aadan ugu faraxsan indha fiiqeen waxaan halkan keenay wiilkan oo ah wiil aqoonne oo aniga ilan oo ehelkiisa ah isha ayaa loo fiqay waana ku guu- lagu guulaystay waxaan u mahadnaqayaa gargaarkan ciddii inoo fidisay cid kasta ay tahayba waan ku mahadinhayaa wiilasha ii fiiqeen ilaahay mahadiis alxamdulilah wiilkeyga indhoole ah aa indha ii hela ilaahay mahadiisaan ku shukrinaya aan ku xamdinaya iyagana khayr allah nii wada siiyo insha allah
waa ka faraxsanahay wiilkayna lahaa ishoo la'anaay hadda ii fi- ii- la ii fiigi yaa ugu mahad celinaya qofkii oo ii fiigi ilaahay mahadiis maasha allah waa faraxsanahay maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab
isla wararka kenya ayaan dhegeystayaal ku guda jirnaa ee saddex muwaadin oo u dhashay waddanka tanzaniya ah oo ah kalluumaysato ayaa waxaa badbaadiyey mar kale xamuula kadib markii ay badda ku xayirnaayeen muddo saddex iyo laba habeen waa saddex maalmood iyo laba habeen iyagoo si nabadaha kusoo gaaray dekada mamaasa habeennimadii talaadada booliiska ayaa sheegay in saddexdan qof ay markaasi kasoo jeedaan deegaanka tanangani ee gobolka pemba ah ayna noolaayeen cunto la-aan iyo sidoo kale biyo la-aan arrintan ayaa ka dhalatay kadib markii duunidii ay la socdeen oo ku jirta howlo kalluumaysi ay la degtay sababo la xiriirta dabaylo xoogan oo ku dhuftay sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi oo markaasi ah qaari caana islamarkaasina haatan ku sugan ismaamulka mombasa ayaa waxa uu bogaadiyey xarunta hay-adda salaama women group ah hay-addan ayaana ka shaqaysaa dayactirka iyo daryeelka kitaabka qur-aanka kariimka maxamed cabdibootaan ayaa qodobkan faahfaahinaya sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi ayaa waxa uu magaaladani mombaasa uu soo booqday xarunta jimciyadda salaama ee weyneynta kitaabka qur-aanka kariimka oo ah jimciyad ka shaqaysa dayactirka iyo weliba daryeelka kitaabka qur-aanka kariimka oo ay ka hirgeliyeen magaaladani mombaasa dumar soomaaliyeed oo ka mid a kuwa khayrka jecel الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
sheekh ayaa waxa uu soo indhendheeyey qaybahay xaruntan ay ka kooban tahay dayactirka iyo dib u hagaajinta xaruntani dumarka ee jimciyadda salaama ee weyneynta kitaabka qur-aanka isagoona indhihiisa kusoo arkay shaqadan wanaagsan oo ay hayeen dumarkan soomaaliyeed ee magaalada mombasa ku nool waxaana munaasabadan sidoo kale goobjoog ka ahaa culamo udiin ay ka mid yihiin sheekh cabdiwahaab isxaaq ibraahim sheekh cabdiraxiin abuucayneyn sheekh cabdiweli cithmaan iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah culamo udiinka magaaladani mombasa ugu horeyn sheekh cabdiwahaab isxaaq ibraahim madaxa dacwada ee xarunta islaamiga ee alfurqaan ayaa waxa uu ka warbixiyey jamciyaddan salaama ee dumarka ee weyneynta kitaabka qur-aan kariimka iyo marxaladii ay soo martay gabdhahaasna kheyr allah siiyo mashruucan fariidka ah fariid min nawcihi oo runtii aad is leedahay waxaa weeye mashaariicda cusub oo majaalka dacwada ku soo kordhay buu ka mid yahay waa mashruuc kitaabka qur-aanka ah waad la socotaan madaarista taxfiidka iyo macaahidda iyo madaarista iyo masaajidda iyo guryahaba masaaxiibta saban sabankan dambe dabcadooda ma fiicna kutubu dhaqsayga go-aan kutubtaas wixii hallaaba oo gogo-a intii lasoo aruuriyo ayaa dib loo islaaxiyaa wixii dib looga faa'iidaysan karo gabdhahaas waxay u sameeyeen nidaam lagu hagaajiyo kitaabka meelaha u baahan sida loo kala baahi badan yahay bay dib ugu celiyaan sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi ayaa waxa uu ku bogaadiyey dumarka soomaaliyeed dadaalka ay ka geysanayaan faafinta dhinaca diinta islaamka isagoona sheegay meelo badan oo uu soo maray oo ka mid ah deegaanada ay soomaalidu degtay uu khayr noocani oo kale uu kusoo arkay waxaana uu ku booriyey dumarku inay si laba jibaaraan ka qayb qaadashada arrimaha khayrka marka horta tarbiyadaasaa lanooga baahan yahay kow inaanu ka bilowno tacdiimu kitaabillaah tan labaadna mashaariicda noocan ee hadda soo cusboonaaday ee aada u wanaagsan na inaanu dhiirigelino aada baan u dhiirigelinaynaa waanu ku faraxsannahay waanu ugu ducaynaynaa gabdhaha walaalaheena ee arrintan u qumay ilaahay khayr badan ha siiyo liannahu masaaxiftaasoo aada iyo aada u liidata oo qaar ay maaragtay gudaafadaha ka soo ururiyaan qaar markaad aragto runtii aada yacni aada u naxayso dee loo qasdi maayo waa dad muslimiin oo wax xun sameeya isma leh laakiin caruur iyo jahli iyo waxaasaa isaga badan marka in masaaxibtaas lasoo qaado oo la hagaajiyo oo dib loo habeeyo oo weliba dee shaqo weyn weeye waan garanayaa waa yani musxafka iska hagaaji ma aha jaldi u samee ma aha waa yani musxafka iska hagaaji ma aha jaldi u samee ma aha waa waa la muraajacaynayaan oo in safxa ka maqan tahay iyo baal inuu ka maqan yahay iyo inuu googa uu ku jiray waxaas ayaa la hubsanaya musxaf aan la hubsanin lama jeldiyeynayo lama samaynayo marka qeyb marka la yidhaha lajnat tasxiix masaaxibkii adduunyadayba la tartamayaanba marka khayr allah siiyo baaraka allahu fiihina ayaan leenahay maxamed cabdi bootaan warbaahinta star magaalada mombasa
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madowgaashe masalaani balambala iyo tana river ka dhegayso star f m
howlgalay si wada jira u fuliyeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee sirdoonka qaranka niisa ciidamada deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa waxaa markaasi la sheegay inuu ka dhacay dhawaaxiga deegaanka xawadley oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalkaasi uu si gaara uga dhacay beerta sheekh qaasiim tuulada dhagaxow ee hoostaga deegaanka xawadley ee gobolka shabeellaha dhexe sidoo kale waxaa markaasi war ka soo baxay dowladda soomaaliya lagu sheegay in howlgalka lagu dilay in ka badan labaatan iyo saga labaatan iyo shan ka tirsan kooxda al-shabaab iyadoo sidoo kalena lagu soo furtay hub iyo gaadiid dagaal maalinka hore ay ahayd markay xilli aroor ah ay weerar qaraxyo ku bilowday kooxda al-shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaankaasi xawadley waxaana weerarkaasi dadkii ku dhintay ka mid ahaa allaha u naxariistee taliyihii guutada saddexaad qeybta labaatan iyo toddobaad korneel abshir shataqi siyaasiyiin iyo shacab reer koonfur galbeed soomaaliya ah ayaa si aada u soo dhaweeyey ballanqaadkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ahaa in wejiga labaad ah ee dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab uu ka bilaabanaya maamulkaasi koonfur galbeed waa kuwan qaar ka mid ah shacabka koonfur galbeed oo la hadlay warbaahinta sanatarada ee koonfur galbeed diwaan doorashada olka dooradii ahaa eediidiyahaan dhawaayaan wejii lamaad madaxweynaha ka dhawaaqi wejii lamaad in laka bilaawo koonfur galbeed madaxweynaha ka dhawaaqi boqolkiiba boqol eed eedaan ka farxasanne waan ha dhawaayaan boqolkiiba boqol ha dhawaayaan wabilahi towfiiq arrinta shalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud isku dhawaaji oo hayti dagaalka ka socda la kala jara kooxda argagixisada al-shabaab inta feeska lamaad laku bilaawo doono koonfur galbeed gobolada ambaay iyo boqool ishii dhalaba hoos feeska lamaad laka weelo doono taas wali baan argaane war farxad leh madaxweynahana wali lahaa mudane madaxweyne iidan ka mahadsanta magacaygu waa cabdirasaaq cabdulaahi macalin ku magaca dheer ciid waxaan ka soo jeedaa gobolka hiiraan waxaan ahay xildhibaan ku matala hiiraan dowladda federaalka runtii waxaan aad u soo dhoweynayaa hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud uu ugu baaqay maamulka koonfur galbeed inay halkan noqoto fayska labaad ee la dagaalanka argixisada khawaariijta runtii annaga aad bay noo saacidaysaa sababtoo ah waxaana saaran culays aad u weyn gobolka hiiraan muddo dheerna saarnaa iyo maamulkaasba runtii haddii furin labaad halkan ka furanto waxaa naga yaraan doona culayska waxayna cariiri gelin doontaa argixisada khawaariijta waa soo dhowaynaynaa waxaana rabnaa walaalaha reer koonfur galbeed inay wixii oo kala duwaanshooda ay dhinac dhigaan ay horta cadowga dul saaran iska dulqaadaan wasiirka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya daa-uud aweys jaamac ayaa faahfaahin ka bixiyey kulan gaar ah oo ay dowladda iskugu yeertay danjirayaasha shisheeye ee waddanka soomaaliya ku sugan waxaan halkan maanta isugu yeernay diblomaasiyiinta shisheeye ee ku dhaqan amaba ka shaqeeya magaalada muqdisho ma dalka soomaaliya waxaa diblomaasiyiintaasi horkacayay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midooda u qaabilsan soomaaliya anita kikibeho waxaa la socda oo weheliyey danjirayaasha dalal kala duwan oo ay ku jiraan midooda yurub iyo dalalka ay soomaaliya saaxiibka la tahay ujeedka kulanka waxa uu ahaa inaan ka wada hadalno sidii sare loogu qaadi lahaa iskaashiga dhinaca warbaahinta oo haatan dowladdu ay waddo barnaamijyo kala duwan oo ha noqoto howlgallada ka dhanka al-shabaab iyo barnaamijyada kale horumarinta ee dowladda soomaaliya ay waddo kulankan ujeedkiisa weyn waxa uu ahaa marka hore inaan ku soo bandhigno xafiiska cusub ee hoos yimaada wasaaradda warfaafinta ee government communication office oo noqon doona midka isku dubarida fariimaha dowladda ha noqdaan kuwa howlgallada dagaalka lagu hayo khawaariijta iyo dhinacyada kale arrimaha horumarka iyo xasilinta ee dowladda soomaaliya ay waddo waxaan kulankani kaga wada hadalnay barnaamijyada muhiimka u ah dowladda soomaaliya ee sanadkan ka waa tahay markan maxamed axmed khaliif aan ka codsiyey noo soo kobo qodobadooda mahadsanid xamdi waxaa la xaqiijiyey in lix iyo toban qof oo uu ku jiray wasiirkii wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ukrain denis monastarsiski ay ku-xigeenkiisa koowaad yihiin ay dhinteen kadib markii diyaarad nooca qumaatiga u kacday ee helkabtor ay ku burburtay meel u dhow xarun carruurta lagu xanaaneeyo oo ku taalla meel ka baxsan caasimadda kiyev sidoo kale waxaa shilkan ku dhintay laba carruur oo uu ku sugnaa xaruntaasi xanaanada madaxa booliiska ee ukrain igor kelimenko ayaa sheegay in dadka dhintay sidoo kale ku jiraan dhowr sarkaal oo ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi waxa uu xusay in guud ahaan lix iyo toban qof ilaa ay hadda la xaqiijiyey inay dhinteen wararka ayaa intaasi ku daraya in labaatan iyo laba qof isbitaalada la dhigay oo ay ku jiraan toban carruur ah kuwaasoo qaba dhaawacyo kala duwan saraakiisha ayaa sheegay in xilliga uu shilka diyaaradeed dhacayay carruurii shaqaale ay ku sugnaayeen xarunta xanaanada kooxaha gurmadka deg dega ayaa haatan ku holan samata bixinta carruurta iyo shaqaalaha ku sugnaay xarunta diyaaradda ku burburtay goobta uu shilka ka dhacay ee magaalada proveri ayaa labaatan kilomitir waqooyi beri ka xigta caasimadda waddanka ukrein ee kiyef ma jirta ilaa iyo hadda wax faahfaahin oo dheeraad oo ka soo baxay shilkaasi diyaaradeed wasiirka arrimaha gudaha ukrein denis monotorsiski oo afartan iyo laba sano jir ahaa ayaa xilkan loo magacaabay sanadkii labada kun iyo koo iyo labaatankii shilkan diyaaradeed ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor ay dhinteen afartan iyo shan qof oo ay ku jiraan lix caruur ah kadib markii gantaalu ruushka soo riday uu ku dhacay dhismo ay deganaayeen dad shacaba oo ku yaala beriga magaalada dhenibro ee ukrein ugu dambeyntii dhankaasi brazil xeerilaaliyihii guud ee brazil ayaa soo bandhigay caddeymihii ugu horreeyey ee ka dhankaa qaar ka mid ah kumanaanka qof ee lagu eedeeyey inay xoog ku galeen xarumaha dowladda si ay meesha ugu saaraan natiijadii doorashadii dhacday bishii tobnaad ee sanadkii hore oo uu ku soo bixin madaxweynihii hore ee dalkaasi joy bolsonaro waaxyaha dacwasoogayaasha ayaa dhowaan sameeyey baaritaano arrinkan la xidhiira waxaana soddon iyo sagaal ka mid a eedsanayaala lagu eedeeyey inay kongareska u dhaceen iyadoona doorashadii dhacday uu ku soo baxay madaxweynihii hore dalkaasi maamulaya oo mar labaad xilkaasi qabtay